Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan boqol arday oo baratay maadada kombiyuutarka isla markaana ka aflaxday iskuulka Hogaan Academy. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka Hogaan Academy, macalimiin, arday, waalidiin iyo bahda waxbarashada magaalada Beledweyne. Maamulaha guud ee iskuulka Hogaan Academy, Ustaad Liibaan Aadan Cumar ayaa ka waramay tirada ardayda iyo heerarka kala duwan oo ay soo mareen.
waxaan rabaa waxyar inaan ka dhaha ee, marxaladihii uu soo maray akadeemiyada cilmiga kombiyuutarka ee hoggaan Ee, sida uu ognahay akadeemiyada waxaa la aasaasay bishii sideedaad labadi kun iyo labaatankii oo xilliga uu aada u socday cudurka covidka Ee, sababaha baahida loo aasaasayna waxay ahayd baahi keentay shaqo markaa la waday su-aasha maanta waxay ahayd maba aqaano computer maxaa igu sameynaysaa marka waxaan ugu qasbanaanay inaan furno hoggaan academy oo ah qayb ka mid ah ee inaan ku barno dadkii wax loo sameynayay ee aan aqoonin muhiimadda iyo faa'iidada uu leeyahay cilmiga computerka in akadeemiyo loo furo lagu baro cilmiga marka hadafka guud in la furo waxaa keentay baahi ka jirtay magaalada ka jirtay gobolka baahidaas oo ahayd in baahi weyn loo qabo in la barto cilmiga computerka waxaan soo saarnay arday aad u fara badan oo maanta aada markhaati ka tihiin arday ka qalin jebinaysa akadeemiyada oo tiradooda igaaraysa boqol iyo laba arday Ee, sharaf weyn ay inoo tahay in baahidii shalay aan u aasaasnay akadeemiyada in maanta midheedii guranayso sidaad ka warhaysaan arday ka qalin jebiyey akadeemiyada ayaa waxaan aad uga faraxsanahay inay maanta xafiisyada jaamacadaha qaarkood qaarkood ay macalimiin yihiin kuwaas oo akadeemiyada wax ka soo bartay taana sharaf ay inoo tahay Qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka iyagoo ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaa kasii wadaan.
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo saaxiibadayda qaaliga ah reer hoggaan technology iyo ardayda da-yarta ah ee maanta ka qalin badalanaysa iskuulka tiknolojiyada ee hoggaan Een, waxaan halkan usoo istaagay inaan maaragtay ka munaasab ahaan sidii loo casuumeen annagana aan ugu qeyb qaadano farxadda ay dareemayaan ayaga iyo waalidkooda Een, mahad celinta labaad waxaa iskale waalidiintii kusoo dhabar adeegtay xilligan adag ee la joogo ardaydoodii u suurtagelisay inay maanta heerkan soo gaaraan hadduusan waalidkaas ahaa lahayn halkan soo magaari lahayn ayagana waxaan leenahay abaal ilaahay halka gaarsiiyo
arday waxaa galabta halkaan ee, ka qalin badelanaayo ee, cadadda oragaanayso ilaa boqol arday Ee, farxad weyn bay markaasi u tahay dhammaan ee, gobolka hiiraan in markaasi arday baratay xirfadda ee, computerka ee, oo tiro cadad intaasi dhan ee, markaa ay soo baxaan Ee, waa mid loo baahan yahay cilmiga barateen ee, macallimiinta in badan ee, hagihii markaasi ee, waddadii aad raaci lahayd ayay idin sheegeen taa badelkeeda waxay markaasi eh, la mid tahay adigoo eh, qol mugdi in lagu istaajiyey eh, qolka lagu furay meeshaas macnaha dhex taagan habnaankii qolkaas iftiin kaga dhigan lahayd habnaankii markaasi eh, usii socon lahayd habnaankii markaasi daraasaadka kala duwan ee kaa dhiman eh, aqoontaada ama xirfadaada aada ku raadi lahayd qofka la rabo in uu dadaalkeeda la yimaado waa adig marka insha allah cilmigaas aada barateen eh, barashada computerka waa xirfad in aadan cilmiga halkaas aadan ku joojinin oo in badan waxaad barateen dadka aad u faa'iidaysaan Qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay barashada kombiyuutarka ayaa raadiyo Beerlula u sheegay inay ku faraxsan yihiin ayagoo u mahad celiyey maamulka iyo waalidiinta.
ugu horreyn magacaygu waa saadaq suuriye maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qalin jibiyo macadka akademiyadda cilmiga kombiyuutarka ah ee hoggaan akademi aad ayaan ugu faraxsanahay muddo dheer aan soo barto cilmiga kombiyuutarka allah ayaa mahad iska leh marka labaad waalidiintay iyo dhammaan maamulka hoggaan akademi ayaa u mahad celinayaa aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalin jibiyo macadka hoggaan akademi ugu hore magacaygu waa xasan maxamed cumar kana mid ah ardayda ka aflaxda iskuulka ee, hoggaan akademi dhammaan dada iyo dad macalimiinta waxaa leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo maanta waa maalintayda waxaa leeyahay ardada dhammaan inta isla soo soo baranay waqti dheer aad soo qaadan waxaa leeyahay dhammaan hambaliyo magacaygu waa xasan maxamed maxamuud Een, maanta waxaan ku faraxsanahay inaan shahaado certificate ah oo cadaynayso een, inaan bartay maadada computer computerka gaar ahaan qaybta operator systemka ama o s mase kale haddaa u dhigo waana ku faraxsanahay inaan maanta eh, shahaada certificate cadayn aan qaato